Hay'adda Daaragta Aida Kenya ayaa maanta deeq raashin ah u qaybisay dhowr boqol oo qoys oo ku nool magaalada Diif. Qoysaskani oo ay abaartii daba-dheerayd ay ka dhammaysay xoolo wax ay ka qabeen ayaa maanta ka faa'iiday deeqdani raashinka ah.
principalka direct aid center diif waxaa maanta ina soo gaaray eh, alxamdulilaah raashiin ay jamciyaddu ay bixinayso alcawn almubaashar direct aid oo diif loogu talagalay raashiinkaas oo ka kooban eh, lix boqol iyo lixdan qoys oo loogu talagalay dadka xoolaha ka dhammaadeen ee abaartu ay saamayso magaalooyinkan degan diif iyo wixii agagaarkeeda ah halkan aan taaganahay maanta waxaan ku qaybinaynaa oo hay-adda noo keentay raashiin dhan afar boqol oo qoys ayaan bannaanka ku qaybinaynaa maanta eh, waxaan soo gaaray raashiin oo noo imaaday eh, hay-adda direct aid international oo naloo yaqaano african muslim agency eh, wakiilyada ka socdaan nairobi ilaa xafiiska wajeer raashinkaas oo ah eh, lix boqol oo qoys loogu talagalay lix boqol iyo lixdan raashinkaas oo sokor bariis boosha timir saliid caano hata jumbi ku jirto ay noo keeneen waxaana loogu talagalay dadkii abaaraha ay saameysay Maxamed Macalim oo ah maamulaha guud ee hay'adda Direct Aid Kenya ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda raashinka ay maanta shacabka magaalada Diif u qaybiyeen.
lix boqol iyo lixdan qoys oo deegaankan diif guud ahaan loogu talagalay Eh, dadkaas oo abaarta aad u saamaysay oo xoolaha ay ka soo dhammaadeen saaad ogtihiin abaar fara badan ayaa soo martay dhulkan xoolo dhaqataygii loodii dadka loo leedahay loodii aa ka dhammaatay marka kan waa macaano loogu talagalay dadka abaarta ay aad u saamaysay oo magaalada tuulada soo galay loogu talagalay waay Gudoomiyaha ammaanka deegaanka Diif ayaa sheegay in shacabka xoolo dhaqatadu ay xoolihii ka dhammaadeen waxa uuna u mahadceliyay hay'adda gargaarkani fidisay.
Kwa majina naitwa Edmond Majoni. Tumekuja hapa kupokea hii chakula ambayo imetolewa na imeletwa na Direct Aid International kwa wakazi wetu wa hapa Difa ambao wameathirika na ukame mwishoni wa mwaka uliopita. Ng'ombe na mifugo zingine zilikuwa zimeathirika zaidi, maji ilikosekana eneo hili na jamii kwa jumla iliathirika. Kwa hivyo tunawashukuru sana Direct Aid kwa kuweza kuleta chakula hiki.
Ugu dambayntiina shacabkii la gaarsiiyey deeqda raashinka ayaa u mahadceliyeen hay'adda Direct Aid Kenya.
maxamed darooba deegaanka baan dibkaan deganahay xoolihii abaar baa iga lahays ari lo waxaan lahayba abaara lahays ka hay-adda dharagtay aa noo soo gurmatay marka waxaan helnay eh, bariis sokor timir saliid eh, caano booro Ah, aan u mahadcelinayna aniga saxan xasan cali ah waxaan ku mahadinaynaa annaga xoolihii bay naga dhammaadeen wax la cuno iyo wax kastaba waxaan hayna ma jirin inta noo soo gurmatay oo haddaan alladeedin intanoo nacfi noo keentay ilaahay baan ku mahadino iyagaan ku mahadinaa Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ista ismaamulka Wajeer.